أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة سورة الحاقة هذه تني سورة الحاقة وسورة اللي يراهو سورة الحاقة وحي كمتهي suuradaha makiga ah ee kusoo degay magaalada maka almukarama xilligii uu joogay nebigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qadaayaadka iyo masaa'ilka ay ka hadli doonto suuradda waxaa ka mid ah bacdun min ahwaali yowmi alqiyaama qeyb ka mid a dhibaatooyinka dhacaya maalinta qiyaamaha iyo bacdi qisasi alumam assaabiqa ummadihii hore qeybo ka mida qisooyinkiisa qisooyinkoodana suuraddu way ka hadli doontaa sida qisadii qowmu fircawn oo kale iyo heer hamuud iyo heer caad qisaskoodii bismi illaahi araxmaan araxiim alxaaqatu middii xaqa ahayd ee sugnayd waa qiyaamihii saacaddii qiyaamaha ee xaqa ahayd maa maxaybaa alxaaqatu middii xaqa ahayd ee dhicitaankeedu uu xaqa ahaa maxay tahay wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa alxaaqatu middii xaqa ahayd dhicitaankeedu uu xaqa ahaa waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey waa istifhaamu tahwiil waa su-aal ulajeeddada iyo hadafka laga leeyahay uu yahay tahwiil yacni tahwiilka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye in lagu tusiyo shaygani cadamada iyo weyninka iyo heybada uu leeyahay iyo shiddada iyo kurbada uu leeyahay marka su-aalka noocan oo kale hadduu u dhaco ama takraar ahaan uu u dhaco lasoo celceliyo ereygii macnaha loola jeedo waxaa weeye waa istifhaam tahwiil shaygiyaa lagu weynaynaa dee qiyaamuhu wax weynba wuu yahay oo musiibo ah ilaa qofkii ilaahay u fududeeyo mooye subxaanahu wa tacaala alxaaqatu middii xaqa ahayd maa maxaybaa alxaaqatu middii xaqa ahayd oo dhicitaankeedu uu xaqa ahaa maxay tahay wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybaa alxaaqatu middii xaqa ahayd oo dhicitaankeedu uu xaqa ahaa waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey maxaad kala socotaa dhibaatooyinka dhacaya maalintaas qiyaamaha ah marka tafaasiisha iyo faahfaahinta maalinta qiyaamaha iyo waxyaalaha iyo ahwaasha dhacaya intuusan ilaahay noo sheegin ilaahay wuxuu noo soo hormariyey ummadihii beeniyey saacaddan qiyaamaha oo fududaystay qiyaamaha sha'nigeeda iyo wixii ku dhacay ummadahaas intaan la sheegin tafaasiisha iyo ahwaashii qiyaamaha umamkii beeniyey saacaddaas qiyaamaha beeniyey oo fududaystay saacadda qiyaamaha wixii ku dhacayuu ilaahay marka hore noo sheegay subxaanahu wa tacaala kadabat way beenisay hamuudu heer hamuud iyo wacaadun heer caad bilqaaricati middii wadnaha garaacaysay qaarica waxaa loogu magacaabay liannahaa taqracu alquluub wadnahay kawisaa saacadda qiyaamaha naxdinay leedahay waxay leedahay walwal iyo walbahaar iyo naxdin ayay leedahay marka sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadeeda wuxuu ugu soo daray alqaarica liannaha taqracu alquluub wadnahay garaacda kadabatu way beenisay hamuudu heer hamuud iyo wacaadun heer caad way beeniyeen bilqaaricati saacaddii wadnaha garaacaysay oo wadna garaaca iyo walwalka lahayd way beeniyeen ummadahaas maxaa ku dhacay marka maxaa qabsaday hadday beeniyeen fa amaa hamuudu heer hamuud fa uhlikuu waa la halaagay heer hamuud biاطaagiyati bisayxati طaagiya qayladii xadgudubtay ayaa lagu halaagay heer hamuud heer hamuud markii ay fududaysteen oo ay beeniyeen saacaddii qiyaamaha waxaa ku dhacay sayxa طaaqiya malag ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa ka mid aha loo soo diray sawaxan iyo qaylo aysan xamili karin ayaa deegaanadoodii iyo manaasishoodii lagu furay sidaasay u halaagsameen oo ay u baabi'een fa amaa hamuudu heer hamuud fa uhlikuu waa la halaagay biاطaagiya bisayxati طaagiya qayladii xadgudubka ahayd oo aysan xamili karin ayaa lagu halaagay wa amaa caadun heer caad fa uhlikuu waa la halaagay heer caad iyagana biriixin ayaa lagu halaagay dabayl dabayshaasoo sarsarin ee qararac leh dabayl cod wadato qayliyays oo qararac leh dabayshaasaa heer caadna lagu halaagay markii ay beeniyeen saacaddii qiyaamaha oo ay fududaysteen dabayshaasoo caatiyatin ee madax adag oo sidii ilaahay u soo diray mooye cid ka leexin karta aysan jirin meesha ay u socoto makhluuq ka leexin kara uusan jirin dabayshaas yacni macangaga ahee madaxa adag oo cid leexin kartaa aysan jirin ilaa qoladii ilaahay uu ka leexiyo mooye dabayshaasaa ilaahay uu ku halaagay heer caad sakharahaa dabayshaas ilaahay wuu diray bimacnaa arsalahaa calayhim heer caad dushooduu ilaahay ku diray sabca layaalin toddoba habeen iyo wa hamaaniyata ayaamin iyo siddeed maalmood toddobadaas habeen iyo siddeedkaas maalmoodoo xusuuman ay mutataabicatan isdaba joog ah toddoba maalmood iyo waxaan leeyahay toddoba habeen iyo siddeed maalmood oon kala go' lahayn ayaa cadaabkaasi ku socday nimankii heer caad taasi marka waxay astaan u tahay ama ay tusaale u tahay qofka saacadda qiyaamaha beeniya oo saacadda qiyaamaha sha'nigeeda fududaysta cadhada ilaahay iyo cuquubada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sidaa ilaahay ugu rido waa qarni kasta ama zaman kasta ama sanad kasta oo qoomkaasi ay joogaan sakharahaa dabayshaas calayhim heer caad dushooduu ilaahay ku soo diray sabca layaalin toddoba habeen iyo wa hamaaniyata ayaamin siddeed maalmooduu ilaahay ku diray toddobadaas habeen iyo siddeeddaas maalmoodoo xusuuman ay mutataabicatan isdaba joog ah oon kala go' lahayn waa cadaab aan kala go' lahayn ayaa ilaahay ku salliday subxaanahu wa tacaala fa taraa waxaad aragtaa markii cadaabkaa lagu salliday alqowma qoomkii heer caad ahaa ayaad aragtaa fiihaa fii tilka athamaaniya siddeeddaas maalmood gudahooda waxaad arkaysay qoomkii sarcaa kuwa la legday inay yihiin oo meydkoodii uu daadsan yahay kuwa meydkoodii qaryooyinkii iyo magaalooyinkii ay degganaayeen meydkoodu uu daadsan yahay ayaad arkaysa marka fataraa fataraa waxaa laga cabiray ficil mudaarica istixdaaran litilka suurati ashaniicati albashica yacni waxaa la rabaa mudaaric maadaama uu faa'iideynayo xaal xaal maadaama macaanida uu faa'iideeyo ay ka mid tahay in qalbiga aad ku soo xaadirsato muuqaalkaas foosha xun oo loo halaagay muuqaalkaas foosha xun isla xaaladdan inaad sawirato isla xaaladdan inaad sawirato muuqaalkaa foosha xun oo ilaahay uu halaagay heer caad fa taraa waad aragtaa alqowma qoomkii fiihaa fii tilka alayaam athamaaniya siddeeddaas maalmood gudahooda waxaad arkay sarcaa kuwa la legday inay yihiin kaannahum waaba iyagoo acjaazu naklin geedo timir ah salkoodii iyaga oo kale ah meydkoodii iyo bakhtigoodii nakhlinta waxaan macnaynay jamac waa jamcu nakhlatin nakhlatin lagu jamciyey nakhlin waa ismu jinsi jamci ah yufaraqu baynahu wa bayna waaxidihi bitaa isaga iyo jamciisa waxaa u dhexeeya ta'daas bis kaannahum waaba iyagoo acjaazu naklin geedo timir ah salkoodii la mid ah geedahaas timirta ahoo khaawiyatin ee soo dhacay oo dhulka ku daatay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu shabbahay heercaad bakhtigoodii iyo meydkoodii geed timir soo dhacay oo kale waxaa looga dhigay waxaa weye niman dhaadheer ay ahaayeen oo aad yacni u dheer marka timirtuna way dheer tahay markay si wanaagsan ay u baxdo marka waxaa laga dhigay geedaha timirta ahoo soo dhacay oo kale ayaa laga dhigay waxaa loogu shabbahaa xagga dhirirka waxaa kaloo loogu shabbahaa oo weju shabaha ama jaamica geedaha timirta ah ee soo daatay iyo nimankaa la halaagay waxa kaloo u dhaxeeya yacni ihtimaam lama siiyo geeduhu markay soo dhacaanay daataan oo haddana weliba khaawiya khaawiya waxaa weeye suquud iyo waxaa ku jira alkhuluw macnaha ereygan uu wato khaawiya waa suquud iyo khuluw geedkii waa dhacay khuluwina waa ku jiraaho dhexdana wixii ku jiray oo dhanaa ka baxay oo waa duleelaa dhexdiisu waa isu furanta luqa ahaan macnahaasaa loogu isticmaalaa ereyga khaawiya marka ulajeeddadeeda waxaa weeye geedku hadduu soo dhaco oo xididadiisii iyo wixii uu ku bixi lahaayoo dhexda uga jiray ay u dhammaystiran yihiin rajaa laga leeyahay in meeshiisii lagu celiyo oo dib loo tallaalo oo dib geedkaasi uu u baxo laakiin dhexda wixii uga jiray oo dhan hadday ka baxsan yihiin uu duleelo oo geedkii uu duleelo waa nafci baalayow marka geedkaas waxyaalaha loogu shabahayo nimankan gaalada waxaa ka mid ah nafci la'aanta iyo cid ka murgaysa ee cid danaynaysa bakhtigooda oo aasaysaa inaysan jirinin sida geedkaas baan loo danaynaya fa hal taraa ma aragtaa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala lahum nimankaas la halaagay ee mujrimiinta ahi saacadda qiyaamaha beeniyey min baaqiyatin min nafsin baaqiya hal qofoo baaqiya ma ku aragtaa hal naf oo baaqi ahee nool ma ku aragtaa dadkaas beeniyey saacaddii qiyaamaha iyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha uu la soo diray beeniyey hal naf oo ka baaqiya yacni ma arki kartaa dadkaas waxaa kaloo bannaan hadda baaqiya waxaan icraabnay asalkiisii ismu faacilka macnihiisii waxaa kaloo bannaan faacila oo bimacna almasder faacila bimacna almasder inaan macnayno nidhaaho fa hal taraa ma aragtaa lahum qoomkaas la halaagay min baaqiyatin ay min baqaa'in baaqi noqosho ma ku aragtaa wax baaqi noqoshaa ma ku tilmaami kartaa sidii ereygii aan soo marnay bidaaqiya daaqiya wuxuu ahaa faacila oo bimacna almasder ah bimacna almasderana waa laga macnayn karaa fa uhliku waxaa lagu halaagay bidaaqiya ay biduqyaan yacni wax qooqay oo xadgudbay xadgudubaa lagu halaagay ama faacila oo sideeda asalkii ismulfaacil laga macnaynaayo labada macnoba taa wuu ku jiray tanna waa sidii oo kale fa hal taraa ma aragtaa lahum nimankaa la halaagay min nafsin baaqiya hal naf oo ka baaqiya ma ku aragtaa wa jaa'a waxaa yimid fircawnu fircoon wuu yimid gaalkii fircawn waman duulkiina way yimaadeen duulkaasoo qablahu isaga ka horreeyey fircoon iyo ummadihii gaaladee kufriga iyo duqyaanka uga hormaray way yimaadeen waalmu'tafikaatu qaryooyinkii dabagedoomay oo la gediyey qaryooyinkaas ahalkoodu iyaguna way yimaadeen bilkhaadi'ati bilkhaslati xaalad ayay la yimaadeen xaaladdaasoo alkhaadi'ati ee gef ah waa sidii hadda aan soo marnay min baaqi aan ku soo marnay macnihii oo kale waa faacila bimacna almasder ama ismulfaacilka sidiisa u daa labada macnoba waad ku macnayn kartaa wa jaa'a fircawnu fircawn ayaa yimid waman duulkiina way yimaadeen duulkaasoo qablahu fircoon ka horreeyeyoo gaalnimada iyo qooqa uga horreeyey waalmu'tafikaatu qaryooyinkii dabagedoomay oo la dabagediyey sidii qaryooyinkii qoomuluud oo kale waxay la yimaadeen bilkhaadi'a gefay la yimaadeen masderaan macnayn markaas gef ama ismulfaacilka asalkiisa u daayo bilkhaslati xaalad ayay la yimaadeen xaaladdaasoo alkhaadi'ati ee geftay khasladiyaa lagu sifaynaa khada'a laakiin waxa khada'a sameeyey waa ahalkii waa kufaartii waxa khada'a sameeyey yacni ulajeeddada waxaa weeye ummadahaasoo dhan waxay u gafeen xaqii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rususha la soo diray iyo qiyaamihii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka ugu tala galay inay rumeeyaan ayay iyaguna u gafeen oo ay beeniyeen oo see ku gafeen waa bayaanun likhaa'ihim bayaanun wa tawdiixun likhada'ihim ilaahay wuxuu caddaynaa qaabka gefkooda uu ahaa facasow waxay caasiyeen rasuula rabbihim ummadahaas rabbigooda rabbigaas rasuulkiisii ayay caasiyeen fa akhadahum rabbi marka wuu qabtay mar haddii rusushii ay caasiyeen ummadihii ilaahay wuu qabtay akhdatan qabasho ayuu rabbi qabtay qabashadaasoo raabiyatan ee xadgudub ah qabasho zaa'id ahoo xadgudubtay xoog ayaa loo qabtay cuquubo xadgudub ah ayaa lagu sameeyey oo iyagu aysan xamili karin cuquubo aysan xamili karin naftooda oo xadgudub ah ayaa rabbi ku qabtay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana innaa annaga lamaa wakhtigii daqal maa'u biyuhu markay qooqeen bimacnaa jaawasu lxuduud ereyga duqyaan asalkiisa qooqaasu ah laakiin macnaha waxaa loola jeedaa mujaawasat lxuduud biyuhu markay xadkoodii ay dhaafeen waa duufaanadii lagu halaagay qowmu nuux innaa annaga lamaa wakhtigii daqal maa'u biyuhu ay qooqeen oo yacni xadkoodii ay dhaafeen oy xadgudub sameeyeen biyuhu xamalnaakum waxaan idinku xambaarnay filjaariyati doonidii socanaysay doonidii socanaysay dhexdeedaan idinku xambaarnay yacni doonidaasaa lagu badbaadiyey intii mu'miniinta ahayd intii nebiyullaahi nuux rumaysay calayhi salaatu wasalaam doonidaasaa ilaahay uu ku badbaadiyey walidaalika bini aadamka ama aadamaha hadda jooga dhammaantood waxay farac ka yihiin dadkii mu'miniinta ahaa oo doonidaa ilaahay uu ku xambaaray faracoodii waay inta hadda joogta marka waxay ka dhigan tahay maadaama aabbayaashaadii iyo awowayaashaadii doonidii nebiyullaahi nuux lagu xambaaray waxaa laga dhigay adiga iyadoo lagugu xambaaray oo kale doonidaas maxaa yeel aabbaha haddii la badbaadiyey adigana waa lagu badbaadiyey maxaan ugu xambaarnay doonida linajcala inaan yeelno haa ay tilka alkhasla xaaladdaas oo loola jeedo min injaa'i almu'miniin wa ihlaaki alkaafiriin mu'miniintiioo doonida lagu badbaadiyey gaaladiiyo duufaanada lagu halaagay khasladaasi xaaladaas inaan uga yeelno lakum adinka tadkiratan waano inaan uga yeelno adinka inaan idinku waanino ayaan doonaynay oo ku cibro qaadataan oo ilaa halaagga waxa keena waa macaasida aad tidhaahaan oo marka aad iska ilaalisaan duruqda iyo wasaa'ilka ilaahay lagu caasinayo subxaanahu wa tacaala aad iska ilaalisaan waddooyinka ilaahay lagu addeecayana aad ku dadaashaan oo wataciyahaa khasladaasi xaaladaasna ay xafido udunun dheg ay xafido dhegtaasoo waaciyatun ee waxafidaysa waa arrin taariikhiyoo la rabo dheguhu inay xafidaan qisadaas ku dhacday yacni qowmu nuux markii ay beeniyeen nebigii loo soo diray sababta halaagaas uu ugu dhacay inuu yahay inay ilaahay iyo rasushiisii ay caasiyeen sababta mu'miniinta loo badbaadiyena ay tahay inay ilaahay iyo rasushiisii addeeceen marka waxaa la rabaa qisadan in la xafido oo dheguhu ay xafidaan qalbiguna uu ku waana qaato saasaan ugu talagalnu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala qisadaas maxaa yeelay ulajeeddada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noola hadlayo waxaa weeye qisaska inaanaan u qaadan yacni mujarad alwuquuf cala alqisas bis qisada inaan dul istaagno akhrinno waxba aanan ka faa'iidaysan taas hadafku inuusan ahayn ee qisaska ilaahay noo sheegaayo waxaa ka dambeeya ahdaaf waaweyn iyo xikmado waaweyn xikmado waaweyn ay ka mid tahay linajcalahaa lakum tadkira wa taciyahaa udunun waaciya fa idaa wakhtigii nufika la afuufo fi suuri boonka dhexdiisa markii la afuufo waa afuufiddii labaad oo dadka dhan lagu soo noolaynayo qubuuraha dadkii galay oo dhan ilaahay uu ku soo saarayo subxaanahu wa tacaala nafkhatun afuufid markii la afuufo afuufiddaasoo waaxidatun ee keligeeda wa xumilat alardu waaljibaalu ardadii iyo buurihiina kor loo qaado bimacnaa ruficat buurihii iyo ardadiina kor loo qaado oo fadukataa labadooda la burburiyo waa buuraha iyo ardada buuraha iyo ardada laysku dhuftoo la burburiyo dakkatan burburin dakadaasoo waaxidatan ee keligeeda laba goor in loo celceliyo looma baahna hal maraa yani ilaahay subxaana wa tacaala burburinaa bis buuraha iyo ardada intaasaa ku filanba maxaa yeeley ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddii markii horeba uu ku abuuray ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana uu ku burburinaa buuraha dhaadheer oon arkayno oo maaragtay aad u adag aada u xooga badan ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamaha markii la gaaro waa burburinah u yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala فيومئذ maalintaas ayaa وaقacaت الواaقعة وaقacaت الsاacaة الواaقعة saacaddii dhacaysay maalintaasay dhace maalinta qiyaamaha maalintaasaa la kala baxa waاnshaqat الsamaau samaduna way yani dildilaacmi maalintaas waاnshaqat الsamaau waa maadi bimacna اlmudaaric maadigaa laga cabira iyadoo mar hore dildilaacday laga soo qaaday waa litaxaquqi wuquuci اlinshiqaaq maxaa yeele inshiqaaqan dildilaacan waa xaqiiqo inuu dhacayo marka maadigaa sidaas looga cabiray wainshaqat isamaau samadiina way dildilaacmi fa hiya samadu yowmaidin maalintaa qiyaamaha waahiyatun mid tabar daran oo daciifa wo awooddan ay hadda samadu ay leedahay ma yeelanayso maalintaas qiyaamahe ilaahayaa awooddiisa subxaanahu wa tacaala ku dildilaacinaya markaasi waxay noqonee wax sida saliidda oo kale isaga dhalaala oo u guurguura sida saliidda u guurguuraysay u jiljilacsan tahay samadan xoog gale sidaasoo kale noqon walmalaku malaa'igtuna bimacna aljamaca loola jeedaa hadda walmalaku malaa'igtuna calaa arjaa'iha arjaa'i asamaa samadaas dildilaacday hareeraheeda ayay ahaadeen samadaa ay ku noolaan jireen malaa'igtu way dildilaacday maadaama samadii ay ku noolaan jireen la dildilaaciyey hareeraha samaheeda ayay isku gaadaamayaan isku wareejinayaan yacni dhinacyadeeda ayay istaagayaan malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala wayaxmilu carsha rabbika rabbigaa carshigiisana waxaa sida oo xambaarsan fowqa hum damiirkaas xaggee u celinaynaa humta laba meelba waa loo celiyaa waxay culimmada mufasiriinta qaarkood u celiyaan fowqahum fowqa alxaamiliina lilcarsh isla iyagiyaan u celinaynaa kuwii carshiga xambaarsanaay korkooday carshiga ku xambaaran yacni fowqa ru'uusihim oo kale ka dhiganta fowqa ru'uusihim oo kale ka dhiganta korkooda ayay carshiga ilaahay ku xambaaraan waxaa kaloo damiirka loo celiyaa malaa'igta calaa arjaa'i samaati ah walmalaku calaa arjaa'ihaadaasna waa loo celiyaa fowqahum fowqa almalaa'ika malaa'igtaas oo samada hareeraheeda joogta dushooda meel iyaga ka sarraysa ayay carshiga ku xambaaraan wayaxmilu waxaa xambaara carsha rabbika rabbigaa carshigiisa waxaa xambaara fowqahum korkooda waxaa ku xambaara yowmaidin maalintaa amaaniyatun sideedaa xambaaraysa carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha sideedaa xambaaraaya sideedan maxaa loola jeedaa laba macnoba culimmada mufasiriinta way ku fasiraan qaar waxay leeyihiin waa amaaniyatu afraad min almalaa'ika waa sideed fardi oo kale sideed fardiyo kow labo saddex la yidhi ilaa sideed sideed malag bisw qaarkoodna waxay leeyihiin waa amaaniyatu sufuuf min almalaa'ika sideeddan waxaa loola jeedaa sideed saf sideed saf oo yani safkan wareegsan kow laga tiriyey kan kale labo ilaa sideed sidaas loo gaarsiiyey laakiin waxay u badan yihiin jumhuuru lmufasiriin in la yidhaaho amaaniya waxaa loola jeedaa amaaniyatu afraad min almalaa'ika waa sideed fardiyo kow iyo laba la yidhi sideeddaasaa loo badan yahay in lagu fasiro sideeddaas ayaa carshiga ilaahay xambaaraysa maalinta qiyaamaha yowmaidin maalintaas tucraduuna waa laydinsoo bandhiga qof walboo yacni ku hoos jiri jiray ciidan hoosteeda oo qabriga ku aasnaan jiray bannaankaa la keeni fagaaraha qiyaamaha ayaa laysugu soo baxaa laa takhfaa ma qarsoomayso minkum adinka xaala idinka mid tahay khaafiyatun nafsun khaafiya naf qarsoomi kartaa maalintaas ma qarsoomi karto qof maalintaa meel ku dhuuman karta oo maalintaa xisaabta ka dhuuman karta oo cadaabka ilaahay ka fakan kartaahi ma jirto dadku marka sidanay u kala baxayaan soo socdaa ilaahay noo sheegay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay hortiisa la istaago labadan dariiq ayay dadku ay kala mari doonaan fa ammaa man shaqsigii shaqsigaasoo uutiya kitaabahu kitaabkiisii biyamiinihi midigtiisa laga siiyey fayaquulu qofkaasi wuxuu leeyahay haa umuu haa umuu qaata iqra'uu aqriya kitaabiyah kitaabkayga kaalayoo qaato aqriya muxuu sidaa u leeyahay waa idhaaran lissuruur wuxuu muujinaa farxadda iyo rayraynta markuu qoraalkiisii laga qoray uu aqriyo waxyaalaha farxadda uu ku arkay inuu ahluljanno yahay inuu ilaahay ka raali noqday subxaanahu wa tacaala ayuu kitaabkiisii ka dhex aqriyey marka dadkii maaragtaahay oo mu'miniinta ahay oo garabkiisa joogay ayuu leeyahay ee akhriya ee akhriya dadkii tustusi wey waa farxad uu ku faraxsan yahay ereygan haa umu wuxuu ka yimid haa uu ka yimid oo ismu ficiloo bimacnaa khud ah ereygaas marka waxaa lala xidhiiriyaa fii bacdi alaxwaal kaaf marna waxaa lala xidhiiriyaa hamsa marka kaafta lala xidhiirinayo kaaftaasi waa kaafun tatasarafu bixasabi almukhaadab mukhaadabku siduu yahay ayaa kaaftaas loo dhigaa hadduu mukhaadabku nin yahay waxaa la leeyahay haaka haweeney haddii lala hadlayana haaki laba haddii lala hadlayo ama ha noqdaan laba haweena ama laba raga ha noqdaan haakumaa jamac raga haddii lala hadlayo haakum jamc haweena haddii lala hadlayo haakunna saasay u shaqaynaya kaaftaas marna waxaa ka khaliif noqda booska kaafta hamzo oo waxaa la leeyahay haaa hamsadaasina waxay u tasarufee qaabkii kaaftu hadda ay isu bedbedelaysay waxaa leeyahay ninkii haaa haweenaydii haa'i labadii haa'aa jamacii haa umu jamaacadii haweenka haakun waxaa leeyahay haaunna haaunna ayaa la leeyahay fayaquulu wuxuu leeyahay qofkaasi kitaabkiisa midigta laga siiyey haa umu kaalayoo qaata iqra'uu aqriya kitaabiyah kitaabkayga kaalayoo qaatoo aqriya innii anugu danantu waxaan ogaa waa danantu waxaan icraabaynaa yaqiiniya midday ahayd oo cilmiyada ahayd innii anugu danantu hore waxaan u ogaa annii aniga mulaaqin xisaabiyah xisaabkayga inaan la kulmi doono waan ogaayo waan soo shaqaystay oo sidanu inay dhici doonto layla xisaabtami doono oo maalintan dhibka badan ay iga horrayso waan ogaa sidaas aawgeed waan ka soo taxadiray maalintan waan ka soo taxadirayo waan ogaa maalintan dhiciddeedu inay jirto waana u soo diyaargaroobay innii anugu danantu waan ogaa annii aniga mulaaqin xisaabiyah xisaabkayga inaan la kulmayo waan ogaa marka erayadan oo kale kitaabiya yacni ereygan ya-dan meesha ku jirta waa yaa-u lmutakalimkii kitaabii oo asalkiisu ahaa ha-dan ku jirta waxaa weeye waxaa la yidhaha waa haa-u sakti haa-u saktiga marka luqa alcarabiya waxaa lagu yiqiin xaalatulwaqfi bis in ereyga lala xidhiiriyo laakiin xaalatulwasli laga daayo laakiin jumhuurulquraa waxay isku waafaqeen in waqfan wa waslan ha-dan la akhrinayo walidaalika waxaa weeye quraada qaar akhriyana way jiraan oo dhahaya xaalatulwaqfi bis ha-da ha lala xidhiiriyo amaa xaalatulwasli ha-da ha laga daayo laakiin culimmada quraada jumhuurtoodu waxay u badan yihiin qiraa'atu haa'i sakti waqfan wa waslan ama joogso ama xidhiiri labadaba ha-da in lagu dhawaaqayo mar walbaba yacni sidii mashhuurka aheedoo luqada naxwaha aan ku barannay haba khilaafsanaato laakiin qur'aanka kariimka naftiisa isagaanba naxwaha ka dhex baranayna isagaana toosinayo qur-aanku innii aniga danantu waxaan ogaa annii anigu mulaaqin xisaabiyah inaan xisaabkayga la kulmi doono waan ogaa fa huwa marka addoonka sidaasa fii ciishatin nololuu ku dhex jiraa noloshaasoo raadiyatin iyadu raalli ah nolol raalli ah ayuu isaga dhex jiraa yacni noloshii iyadii waxaa lagu tilmaamay inay iyadu raalli tahay laakiin waxaa raalliga noqonaya waa saaxiibka nolosha saaxibu lmaciisha huwa araadi bimaciishatihi ninka noloshiisa raalli ku noqonaya waa saaxibulmaciishaha marka waa majaaz ahaana loogu isnaadiyey ridihii waxaa loo tiiriyey ciishadii fa huwa shaksigu fii ciishati nololuu ku dhex jira noloshaasoo raadiyatin ee raalli ah fii jannatin uu ku dhex jiraa janno jannadaasoo caaliyatin ee sarraysa jannadaasoo quduufuhaa midhaheedu daaniyatun ay yihiin midho dhow lilqaa'im waalqaacid waannaa'im si isku si ay u guranayaan qofka fadhiya qofka jiifa qofka taagan qof walbaba xaaladda uu ku sugan yahay uu midhahaas ku gurana jiif iyo joog iyo fadhi intaba waxaa lagu leeyahay marka oo loogu tahniyadaynaa kuluu cuna washrabuu caba hanii'an aklan wa shurban hanii'an aklan cunid cuna akligaasoo hanii'an bogaadsi leh iyadoo cunitaankiina lagu faraxsan yahay laydinkugu tahniyadaynaayo rabbi raalli uu idinkaga yahay cuna washrabuu shurban hanii'an cabitaan bogaadsi leh caba bimaa bisababi maa shay sababtiisa u cuna oo u caba shaygaasoo aslaftum aad hormarsateen fil ayaami maalmihii gudahooda aad hormarsateen maalmahaasoo alkhaaliyati ee hore usoo tegey maalmihii adduunyada tegey maalmihii adduunyada wixii aad soo shaqaysateen sababteeda ayaad sidan wax ugu cunaysaanoo wax ugu cabaysaanoo noloshan aad raalliga ku noqoteen aad u haysataan oo naciimkan waxa weeye waa naciim horay aad u soo shaqaysateen wey marka waxaa loogu tahniyadaynaa camalkoodii saalixa ahaa kaasi waa addoonkii wanaagsanaa addoonkii wanaagsanaa iyo farxaddii uu la kulmay wa amaa man ruuxii ruuxaasoo uutiya kitaabahu kitaabkiisii bishimaalihi bidixdiisa laga siiyey fayaquulu wuxuu leeyahay yaa laytanii shalaytadaydiiyey lam uuta layma siiyeena kitaabiyah kitaabkayga maxaa la ii siiyey kitaabkan saasay ka dhiganta kitaabkan maxaa la ii siiyey walam adri ma ogaadeena maa maxaybuu xisaabiyah xisaabkaygu muxuu yahay maxaa ii ogeysiiyey xisaabta xisaabtanna maxaa ii ogeysiiyey yaa laytaha ay tilka almowta dhimashadii hore oo adduunka aan ku soo dhintay kaanat ahaateena alqaadiyata midii yacni wax kala xukumtay iyadu dhimashadii hore maxay xukunka iyadu ugu dhammaa ugu dhammaan weyso maxaa noloshan dambe ii soo celiyey wuxuu ka shallaayay waxa weye noolayntii qabriga qabriga laga soo saaray la soo nooleeyey kaasuu diidan yahay uu ka shallaayay wuxuu leeyahay arrintu maxay ugu dhawaan dhammaan weysay dhimashadii hore adduunyada bis noloshan maxaa i keenay yaa laytaha ay tilka almowta fi dunya dhimashadii adduunyada shallaytadeedee kaanad ahaateena alqaadiyata midii iyadu wax kala xukuntay xukunkii ugu dambeeyey taas muxuu u noqon waayey oo xukunkan labaad oo la xukumay in laysoo celiyey laysoo nooleeyey maxaa taas ibaday buu leeyahy taasoo ku calaacalay marka midkani waxa weeye ma dhahayo yacni kitaabkayga ha la ii akhriyo iyo ii fiiriyo kitaabkaygan iyo ma dhahayo calaacalu hoos ula jeesanaa iyo gubasho iyo kurbo iyo qoomamo ayuu hoos ula jeesanaa waa sida uun imtixaankan adduunyada marka qofku iskuulka uu imtixaan xun uu kala kulmo ama jaamicadda imtixaanka uu ku dhaco waxay ardaydu ay sameeyaan qofkii natiijo xun keena magaciisu derbiga markii lagu soo qoru magaciisu ka tirtiraa si dadku aysan u akrin natiijadiisa iyo magaciisa aysan u akrin kii natiijadiisa ku faraxsanna dadka dhanoo meesha taagan ardaydu isugu yeeraa markaasuu yidhaha ii fiiriya natiijadeyda markaasuu dadka dhan message u wada diraahu yidhaha intaasaan keenay intaasaan keenay waa sidii oo kale laakiin imtixaankaasa wuxuu yahay imtixaan hawlkiisa iyo shiddadiisa iyo kurbadiisu ay daran tahay nas'alu llaha tacaala an yusayirahu calayna ilaahay noo fududay subxaanahu wa tacaala maa agnaa maa agnaa waxba kama tarin cannii xaggayga maaliyah maalkaygii wax faa'iidaahu ii taray male wixii adduunyo aan maal soo tabcaayey wixii adduunyo aan ku dadaali jiray waxba igama difaacin waxba igama difaacin uu leeyahay marka maada waxaan ka dhignay naafiya waxaa kaloo kuu bannaan istifaamiye inaad ka dhigtid maa maxaybuu agnaa cannii xaggayga ka taray maaliyah maalkaygu muxuu iga taray hadda muxuu iga difaacay maalkaygii halaka cannii xaggayga waxaa ka halaagsamay sulطaaniyah awooddaydii awooddii iyo kartidii iyo raganimadii aan lahaa ma shaqaynayso ilaahay wuxuu leeyahy marka subxaanahu watacaala khuduuhu qabta malaa'igtiiu ilaahay ku leeyahy waxbaha calaacalka iska wada hadduu doonay qabta qofkan yani mujrimka ah fagulluuhu katiinadeeya uma markaad katiinadaysaan aljaxiima naarta jaxiima salluuhu geliya jaxiimana dhex geliya uma markaa kabacdi fii silsilatin silsilad dhexdeeda silsiladaasoo darcuhaa dhudhuminteedu oo la dhudhumiyo sabcuuna toddobaatan uu yahay oo diraacan min diraacin dhudhun ah faslukuuhu dhex geliya silsilada cabirkeeda iyo dhudhunkeedu intaas la egyahana dhex geliya toddobaatan dhudhun silsilad yani cabirkeedu uu la egyahay silsiladaas ku xirxiroo dhexgeliya maxaa yeelay innahu shaksigan kaana wuxuu ahaa laa yu'minu billaahi ilaahay midaan rumaysnayn allahaasoo alcadiimi ee weynaa walaa yaxudu annaasa dadkana kuma boorin jirin calaa طacaami اlmiskiini miskiinka quudintiisa dadka masaakiinta ah in loo dhimriyo oo loo naxariisto oo hadduusan isagu wax siinaynin xataa dadka kale uu ku booriyo ayay ahayde isagiina wax ma siinayo dadkiina kuma buurinayo masaakiintii iyo fuqaradii in loo jilco oo wax la siiyo falaysa lahu shakhsigaas aan ilaahayba rumaysnayn alyowma maanta uma ahaanin haahunaa halkan xamiimun ruux qaraabo ah ruux qaraabo ahoo maantay cadaabka ka difaaci kara ma lahan walaa طacaamun quudna ma lahan ilaa min khisliinin carunkii ahlunaarka maahane ahlunaarka carunkii ka shubmaayey aa quud u ah yacni dheecaankii iyo dhiiggii iyo madaxdii ka shubmaayey dadka ahlunaarka kaasaa lagu quudiyaa walciyaadu billah ilaah naga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala laa ya'kuluhu dacaamkaas ma cunaan ila alkhaadi'uuna kuwii ilaahay u gafay maahane kuwii ilaahay u gafay oo macaasi iyo dunuub iyo mukhaalafo ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisii la khilaafay ku dadaali jiray kuwaasaa dheecaankaas quud looga dhigaa ilahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala falaa uqsimu waan dhaartaa bimaa shayaan ku dhaartaa shaygaasoo tubsiruuna aad arkaysaan wamaa shayna waan ku dhaartaa shaygaasoo laa tubsiruuna aadnaan arkayne innahu qur'aankani la qowlu rasuulin rasuul qowlkiisii wey rasuulkaasoo kariimin ee wanaagsan oo nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ku dhaaranaa makhluuqaadka ishiinu qabanayso iyo makhluuqaadka ishiidun aysan qaban karin labadaba marka laadaas waxaan icraabnay markaa zaa'idu falaa uqsimu laada ku jirta waxaan icraabnay zaa'idu maxaa yeele makhluuqaadka isheennu ay qabanayso waxaa ka fara badan makhluuqaadka indhaheennu aysan qaban karinaa ka fara badan marka makhluuqaadkaasaan ku dhaartahay qur'aankani waa qur'aankii lagu soo dejiyey nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wamaa huwa qur'aankani ma aha biqowli shaacirin gabyaayo hadalkiis ma aha qaliilan maa wax yar uunbaa tu'minuuna aada rumaysaane iimaanku waa idinku yaryahaye iyagaa dhihi jiray waa qowlu shaacir qur'aanku nin gabyaayo hadalkiisa weeye mujrimiinta iyo gaalada ay dhihi jireen walaa biqowli kaahinin mid wax sheeg ah oo xiddigahaas iyo waxyaalo wax ka sheeg sheego oo qeybkaan ogahay dhahayana kaas hadalkiisana ma aha nabigay ku tilmaami jireen sala allahu calayhi wasalam inuu kaahin yahay qaliilan maa wax yar uunbaa tadakkaruuna aada waana qaadatiine waana qaadashada waa idinku yar tahaye waa sida dhabta ah ee xaqiiqada ah qur'aanku waa inuu yahay qur'aan ilaahay uu ku soo dejiyey nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi tanziilun munazalun waa qur'aan laga soo dejiyey min rabbi alcaalamiin rabbialcaalamiin xaggiisa laga soo dejiyey walow taqawala hadduu been abuuro lahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam calaynaa dusheenna bacda alaqaawiili hadallada qaarkood hadduu ku been abuuran lahaa la akhadnaa waan qaban lahayn minhu nabiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam bilyamiini awoodaan ku qaban lahaynba ma laakiin yani mustaxiil inuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu ku been abuurtee haddayba lacalla dhici lahayd awoodaan ku qaban lahay inuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala uma markaa kabacdi markaan awood ku qabanno laqadacnaa waan goyn lahayn oo waan ka jari lahayn minhu nabiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam alwatiina halbowlahaan ka jari lahayn xididka halbowlaho qofkii laga gooyo uu dhimanaayo halbowlahaas midka watiinka waa midka dhuunta ku jira midka dhuunta ku jira kaasaa waxaa la yidhaahaa watiin maxaa yeelay ereyga oo sidiisaba xididkan halbowlaha jirka oo dhan uu meelo fara badan uga jiraa sidaas awgeed mar walbaba magaciisu wuxuu isku bedelaa hadba meesha uu ku jiro hadduu gacanta ku jiro waxaa la yidhaha akxala la yidhaha akxal hadduu cajirka ku jiro waxaa la yidhaha annasaa hadduu shanshada ku jiro magaca wuxuu qaataa halbowluhu assaafin hadduu qoorta ku jiro waxaa la yidhaha laba magacuu qaataa xablulwariid iyo alwatiin mar walba marka waxay ku xidhan tahay xibinta halbowluhu uu ku jiro ayaa magaciisa luqa ahaan uu isku bedbedelaa uma markaa kabacdi laqadacnaa waan goyn lahayn minhu nabiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam alwatiina halbowlahaan ka goyn lahayn famaa minkum xaggiinnana min axadin axad xaggiinnana kama mid noqdeen axadkaasoo xaajiziina celin kara oo difaaci kara canhu nabiga xaggiisa celin kara sala allahu calayhi wasalam haddaan awooddeenna aan rabno inaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam aanu waxgaarsiinnana cid naga difaaci kartaahay idinkuma jirto oo ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka ereygan xaajiziin waxaa loo jamciyey iyadoo ereygii ka horreeyey oo axad uu mufrad yahay ereygaas mufrad ba ha noqdo axad laakiin waa bimacna aljamci waa nakiratun fii siyaaqi nafyi fatacummu nakirada marba haddii bacda nafyi ay dhacdo waxay noqotaa macno jamac macno jamacay iska yeelan wainahu qur'aankani latadkiratun waana wud lilmuttaqiina inta ilaahay ka cabsata ayaa ku waana qaato waana u yah inta ilaahay ka cabsanayso iimaanku uu ku jiro intaasaa qur'aanka uu waana uu u yahay wainaa annagu lanaclamu waxaan ogsoonnahay anna minkum adinka inay idinka mid yihiin mukadibiina kuwa qur-aanka beeninaya dad qur-aanka beeninaya inay idinku jiraanna waan ognahay kuwo qur-aanka kuwaana qaadanaya inay idinku jiraanna waan ogsoonnahay wa innahu qur'aanku la xasratun qoomamo iyo shallayto wey calalkaafiriina gaaladiiyo qoomamo iyo shallayto uu ku yahayo markay gaaladu qiyaamaha arkaan dadkii qur'aanka rumay jiray raadkiisana raaci jiray inay ahluljanno noqdeen oo ilaahay uu ka raali noqday markaasay shallaayayaanay farta qaninayaanay leeyihiin maxaa adinkuna qur-aanka aad u raaci weyseen ood u rumayn weyseen qur'aanka wa innahu qur'aanku la xaqulyaqiini yaqiinta dhabta ah wax yaqiin dhababa hadday jirto qur-aankanaa yaqiin ah wax yaqiinaho laysku hallayn karo oo haddaad raad raacdo meesha uu ku geynayo aada hubto haddaad raad raacdo waad hubtaa meesha uu kuu wado qur'aanku waa ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa inuu ku gaarsiiyo wa innahu qur'aanku la xaqulyaqiini yaqiinta dhabta ah oo xaqiiqada ah fasabbix tasbiixso nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam bismi rabbika rabbigaa magaciisa xaal aad ku dheehan tahay rabbigaasoo alcadiimi ee weyn tasbiixdaas iyo dikrigaas badi suuratu almacaarij makiya haadihi tani suuratu almacaarij waa suuradda la yidhaaho suuratu almacaarij suuradaha makiga ahay ka mid tahay suuraddan suuratu almacaarij iyadana waxay ka hadli doontaa qaybo ka mida ahwaali yowmi alqiyaama waxay kale ka hadli doontaa bacdun min awsaafi almu'miniin wa awsaafi alkaafiriin dadka mu'miniinta ah ee ahlulaahiga tilmaamaha lagu yaqaano iyo dadka mujrimiinta ah ee ilaahay beeniyey subxaanahu wa tacaala tilmaamaha lagu yaqaano bismi illaahi araxmaani araxiim sa'ala saa'ilun mid wax su'aalaya ayaa su'aalay bicadaabinuu su'aashay cadaab cadaabkaasoo waaqicin dhacaya lilkaafiriina cala alkaafiriina kaafiriinta dushooda cadaab ku dhacaya cadaabkaasoo laysa lahu cadaabka daaficun ruux difaaca uusan u sugnaaninoo ruux ka hortegi kara oo awood ku celin karaa uusan jirin ayaa waxaa la yaab leh qof inuu cadaabkaas uu su'aashay oo uu yidhi maa la ii keeno gaaladii xilliga nabigeena joogi jirtay sala allahu calayhi wasalam qaybo ka mida waxay dhihi jireen allaahuma in kaana haadaa huwa alxaq faamdir calaynaa xijaaratan min asamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim hadduu qur-aankani xaq yahayba cadaabkaana laku soo dejiyo hanaloo keeno cadaabka markaasaa ilaahay wuxuu yidhi sa'ala saa'ilun midaaba wuxuu su'aashay bicadaabin cadaab su'aashaba ma cadaabaa wax la weydiista ah baldha hadda ha laygu rido marka waa qofaan garanaynin wey waxa cadaabka ilaahay uu yahay haybada ilaahay iyo cadamada ilaahayna qalbigiisa ay ka baxday sa'ala saa'ilun midaa wuxuuba su'aashayba bicadaabin cadaab uu su'aashay cadaabkaasoo waaqicin dhacaaya lilkaafiriina cala alkaafiriina kaafiriinta dushooda ku dhacaya cadaabkaasoo laysa lahu cadaabka daaficun ruux difaaci kara uusan u sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa cadaabkaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday allahaasoo dilmacaariji koridyaalka u saaxiibka ahaa dilmacaarij yacni maxaa loola jeedaa khalaqa almacaarij alladii tacruju ilayhi almalaa'ikatu fii manaasilihim ila asamaa waxaa loola jeedaa allihii malaa'igta u abuuray meelaha ay ku koraan manaasishooda samada ku yaalla malaa'igta yacni askunkooda iyo manaasishooda iyo deegaankoodu samadu ku yaallaa ilaahay marka wuxuu u fududeeyey hab iyo qaab ay u koraan markay samada aadayaan macaarij taasaa loola jeedaa waa allaha awooddaa sameeyey subxaanahu wa tacaala allahaasoo dil macaariji koridiyaalka u saaxiibka ahayo meelaha malaa'igtu ay ku koraan samada u fududeeyey oo u abuuray alleh subxaanahu wa tacaala tacruju lmalaa'ikatu malaa'igtu way kortaa waruuxu malagga ruux la yidhaaho waa jibriile jibriil isaguna wuu koraa ilayhi ilaa maxalli almalaa'ika fi samaa maxalka malaa'igta oo samada ku yaalla halkaasay aadaanoo macaarijta ah waa macaariju ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala macaarijtaa markay koraanna maxalkoodii samada ku yiilay ayay tegayaan malaa'igta iyo jibriil jibriil marka waxaa loogu tilmaamay ruux liannahu kaana yanshuru maa taxyaa bihi اlarwaax wa tansharixu bihi الsuduur jibriil wuxuu faafinayey wax lagu noolaado wax lagu noolaaduu la soo degayo qur'aanka ah waxyigii ah waanada ilaahay ah qur'aanka la'aantiisna lama noolaan karo nazla bihi alruuxu اlamiin uu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aanka waxaa la soo degay ruuxu اlamiin marka ruux waxaa loogu tilmaamay wax naftu ay ku noolaato bini aadamku uu ku noolaado qalbigu uu ku dego ayuu faafinayuu la yimid saasaa ilaahay ugu tilmaamay ruux tacruju lmalaa'ikatu malaa'igtu way koraan waruuxu jibriil isaguna wuu koraa ilayhi ilaa maxalli lmalaa'ika malaa'igta maxalkoodoo fi samaa'i ku yaalla ayay korayaan fii yowmin maalin dhexdeeduu dhacaa cadaabkaas jaarmujilka waxaan ku tacallujinaynaa bicadaabin waaqicdaas waaqic fii yowmin maalin dhexdeeda cadaabkaasi dhici doona yoomkaas oo kaana miqdaaruhu yoomka qadarkiisu uu yahay khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano yacni waa lishiddatihi wa hawlihi wa fadaacatihi dhibaatadiisa iyo naxdinta uu leeyahay darteed qofka wuxuu ku noqonaa mujrimka in la xisaabinayey oo mowqifka uu taagnaa qadra khamsiin alfa sana oo kale inuu meesha taagnaayuu ku noqonaa waa kurbada hareeraynaysa iyo shiddada hareeraynaysa iyo waxa yacni murugada u soo xaadiraysa awgeeda wakhtigu la dheeraana wakhtigu la dheeraana amaa muuminka wuxuu u maleeyaa qiyaamaha mowqifkiisa markuu soo istaago ilbiriqsiyaal inuu taagnaa meesha ilbiriqsiyaal inuu taagnaa ayuu u malaynaya qofka muuminka ah laakiin qofka mujrimka ah ee kaafirka wakhtigu waa ku dheeraanah wuxuu leeyahay konton kun oo sano ayaad meesha joogta maxaa yeele mar walbaba wakhtigu waa isla wakhtigiisii laakiin wakhtiga waxaa qofka dareensiiye inuu dheer yahay ama dareensiiye inuu gaaban yahay waa duruufaha hareeraynayo ama kurbada ama farxadda ah ama kurbada ama farxadda ah fasbir iska sabar nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam sabran sabar sabar sabarkaasoo jamiilan ee wanaagsan dad sidaas yacni fikirkoodu yahay caqiidadoodu sida ay tahay oo sidaa kuu beeninaya ayaad wax u sheegaya iska sabarow innahu maxaa yeelay mujrimiinta yarownahu cadaabkaas aanu ka soo sheekaynay waxay u maleeyaanba baciidan wax fog inuu yahay ra'adii waxaan ka dhignay rujxaaniya oo bimacna danni innahum ayaga yarownahu cadaabka waxayba u maleeyaan baciidan inuu ka fog yahay wa naraahu annaguna waxaan ognahay cadaabka qariiban inuu u dhow yahayba saasaan u malaynay way kadsan yihiinoo way ajaran yihiinoo way siran yihiinoo waxay u maleeyaan wax fog inuu yahay cadaabku yowma maalin xasuusta takuunu samaau samadu ay ahaanayso kalmuhli urgun oo kale muhliga waxaa la yidhaha saliidda markii weelku ay ka dhammaato meesha yar wasakda weelka salkiisa ku haray oo guurguuraya kaasaa waxaa la yidhaha muhli marka samadii waxay noqoneen saliiddaas haraadiga ah oo kale siay daciif u tahay ay u guurguurayso oy u jalacsan tahay wa takuunu ljibaalu buurihiina waxay ahaanayaan kalcihni suuf oo kale suuf haddii dabayshaa lagu daayo siduu isaga fudu isaga bidbidaayo oo dabayluhu marba dhinac ay yacni isaga qaadanayaan buuruhu markii ilaahay uu bitiyo subxaanahu wa tacaala oo hawada sidaas loogu bitiyo suufkaas guurguurayoo kale iska noqonaya aa wixii awoodda lahaa wixii dhaadheeraa wixii xoogga lahaa ilaahay awooddiisaa sidaa ka dhigtay subxaanahu wa tacaala walaa yas'alu xamiimun ruux qariiba oo yacni qof kale u dhowow qaraabo la'ah xamiiman ruux kaleoo qariibkiisa ah ma weydiiyo oo su-aal isma weydiiyaan dadkii qaraabada isla ahaa waxaa kaloo xamiimka lagu tilmaamaa bimacna alqariin waasaaxib saaxiib saaxiib kale wax ma weydiiyo ama ruux qaraabaa ruux kaleoo qaraabadiisa su-aal ma weydiiyo waa dadkii isugu dhowaa ummadda dadkii isugu dhowaa ummadda maalintaas su-aal isma weydiinayo islama hadlayaanoo qof walba wuxuu isleeyahay xaggee lagu geyn doonaa qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay xaaladiisii iyo kurbadiisii iyo sha'niga isaga heesta ayuu qof walba mashquul uu ku yahay yubasaruuna waa la tusaa mujrimiintii hum mujrimiintii kale waa la tusaa yacni waxaa weeye dadkii waa lays tusaa waa laysu jeedaa qofba qofkii kale waa u jeedaa sida adduunyadan laysu arkaayo oo adduunyadan laysugu jeedo oo adduunyadan laysugu yaqaano sidaasoo kalea laysugu yaqaanaa maalinta qiyaamaha yawaddu lmujrimu qofka mujrimka ah oo dembaabay wuxuu jeclaysanaa maalintaas low yaftadii hadduu iska furan lahaa min cadaabi yowmiidin maalintaas cadaabka dhacaya bibaniihi wiilashiisa hadduu isaga furan lahaa wa saaxibatii xaaskiisa uu isaga furan lahaa wa akhiihi walaalkiis uu cadaabka uu isaga furan lahaa wa fasiilatii qaraabadiisa haddii cadaabkan uu isaga furan lahaa allatii qaraabadaasoo tu'wiihi asaga soo dumi jirtay oo soo dhoweyn jirtay yacni cadaab heerkaas gaaray qofkii mujrimkaa wuxuu jeclaysanaa in isaga layska cafiyo oo la daayo caruurtiisii la cadaabo xaaskiisii la cadaabo walaalkii la cadaabo qaraabadiisii u naxariisan jirtay kulli cadaabka lagu xareeyo isaga uun la cafiyo la sii daayo saasuu jeclaysanaa mujrimka marka kurbo ku gaarsiisay caruurtaadii inaad isku furato oo xaaskaagii aad isku furato oo qaraabadaadii oo dhan aad isku furato kurbo ku gaarsiisay waa kurbo yacni xuduudda caqliga bini aadamka ka baxsan ka baxsan waa adduunka markii la joogo waxaa laga yaabaa qofku markii mashaqa ay dhacdo ama dhibaata ay dhacdo inuu jeclaan lahaa haddii caruurta dhibaata intay ku dhici lahayd in asaga dhibaata ay ku dhacdo waa cagsi xagga cagsi xagga qofku markuu adduunka jecel wuxuu jeclaan lahaa wixii ilmihiisa gaari lahaa oo xaaskiisa gaari lahaa oo qaraabadiisa gaari lahaa in asaga walba ay ku dhacaan ayuu jecel yahay xagga laakiin qiyaamaha cagsi weeye wuxuu leeyahay ilaahu aniga uunay badbaadi wixii la halaagayo ha la halaago saasuu tamaninaha qofka waman duul inuu isku furtou jeclaan lahaa duulkaasoo fil ardi ardada dhexdeeda ku sugan jamiican dhammaantood xaalay yihiin uma markaa kabacdina yunji ayil iftidaa furashadaasu hi mujrimkii ay badbaadiso waxa ardada ku suganoo xabiib u lahaay oo dhan in la cadaabuu jeclaysanaa markaas kabacdina isaga uun la daayo kallaa ka aal tamanigaasi uuma xaqiiqoobaayo qofku wuxuu tamaniyana loo yeeli maayo maalinta qiyaamaha innahaa naarta ladaa waa naarta lada la yidhaha kulaylka badan nasaacatan xaalay tahay mid siibid badan lishawaa maqaarka jirka lafaha iyo maqaarka iyo hilibka ayay kala siibtaa tadcuu naartaasi waxay u yeertaa man ruux ruuxaasoo adbaras yacni dubur jeediyoo sii jeestay watawallaa canha xaggeedana ka sii jeestay qofkii intuu xoogaa kulaylku uu karo meesha ka orod isiraaho ka soco isiraaha ayadaas u yeeranaysa waxay leedahay ilaya ilaya ayuha alcaasi caasigiiyo soo bax ii kaalay aniga kii kaalay markaasi ku soo boodiyo ay soo qabsanay isku soo celinay bax qofkii isiraabay ilaya ilaya ayuha alcaasi ii kaalay ii kaalay aniga caasiyo waa u yeeranaya iyadaa dadkii u yeeranaysa tadcuu waxay u yeertaa man ruuxii adbara dubur jeediyey oo iyada ka sii jeestay naartii watawallaa jeestay oo canhaa iyada xaggeeda ka sii jeestay oo naartii xaggeeda ka sii jeestay waxaa kaloo lagu fasiraa man adbara can ilxaqi watawallaa wa acrada canhu iyadana waa lagu fasiraa qofkii xaqa ka sii jeestay qofkaas waa u yeeranay oo wa jamaca maalkii adduunyada kulmiyo soo aruuriyey oo fa awcaa weeleeyey intaasoo adduunyo aan xalaal miya xaaraan miya aan u aaba yeeli jirin weel ku rid uun weel isaga rid uun sanduuqa iyo akoonka buuxi kaliya maskaxdiisu ay ahayd xalaal miya mise xaaraan miya aan ka fekeri jirin kaasay u yeeranaya allah subxaana wa tacaala